asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalayaal kusoo dhowaada mowduucaynu ku eegi doono qaabka saxiixa ah ee loo weyse qaato haddaynu fiirino dhanka weysada waxaa jira laba qaab qaabka koowaad waa qaab waajib ah waana sida tan kow waa in la dhaqaa wejiga si dhammaystiran hal mar oo ay ku jirto luqluqashada iyo in biyaha sanka lagu raariciyo laba in la dhaqo labada gacmood ilamaa laga gaadhayo labada suxul hal mar saddex madaxa oo la masaxo dhammaantiis oo ay ku jiraan labada dhegood afar in la dhaqo labada lugood oo ay ku jiraan labada canqow ama kuraankurta hal mar hal marna waxaa looga jeedaa in la dhaqo dhammaan xubnahaas in tartiib la isugu xejiyo waana inuu wejiga dhaqaa marka hore kadibna labada gacmood kadibna madaxa la masaxo dabadeedna lugaha la dhaqo sababtuna waxa weeyaan nebiga ayaa weysada qaabkaas isugu xejiyey lix isu dhowaan waxaana looga jeedaa in xubnahaas lasoo sheegay loo dhaqo si isku xigta oo aanay u dhaxaynin waqti dheer oo ay ku kala qallalayaan xubnihii la dhaqay taasina waa waajibaadka weysada ee aan ayaga awgood weysadu noqonaynin mid ansaxaysa waxaana waajibnimadaas u daliila aayaddan
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
kuwa xaqa rumeeyayow haddaad u kacdaan salaada dhaqa wejiyadiinna iyo gacmihiinna ilaa xusulka masaxana madixiinna dhaqana lugihiinna tan iyo canqowyada haddaad janaabo qabtaanna isdaahiriin haddaad bugtaan ama safar tihidiinna ama ka timaadeen xaajo gudasho suuliga ama istaabateen haween oo aydan helin biyo ku gebagabaysta ciid ama carro daahira kuna masaxa wejigiinna iyo gacmihiinna idinlamana rabo ilaahay inuu yelo korkiinna dhib wuxuuse doonaya inuu idin daahiriyo idinna dhammeeyo nicmadiisa korkiinna si aad u shukri noqdaan daraaddeed qaabka labaad waa qaab la jeclaysto kuna soo arooray sunnada nebiga naxariis iyo nabadgel iyo korkiis ha haatee waxayna tahay sidan kow inuu qofku niyeysto inuu ka weyse qaadanayo wixii weysada jebinayay oo uu isdaahirinayo kumana dhawaaqayo niyadda sababtoo ah saldhiggeedu waa qalbiga waana sidaas cibaadooyinka kale oo dhan laba wuxuu dhahayaa bismillaah magaca ilaahay ayaan ku bilaabaya saddex wuxuu dhaqayaa labadiisa gacmood ama kafka saddex jeer afar wuu luqluqanayaa saddex jeer luqluqashadana waxaa looga jeedaa waa inaad afka biyaha ku celcelisaa wuxuuna biyaha sanka ku raaricinayaa saddex jeer sandaarasho wuxuuna biyaha sanka ku soo saarayaa gacantiisa bidixda sanka oo biyaha lagu shubona waxa weeyaan ama looga jeedaa inaad biyaha gaadhsiiso gunta hoose ee sanka biyaha laga soo saarayana waxa weeyaan in sanka biyaha laga soo bixiyo shan wuxuu dhaqayaa wejigiisa saddex jeer dherarka xuduudda wejiguna waa meesha timuha asalkoodu ay ka soo baxaan ilaa laga gaadho gadhka ama gafuurka balliciisuna waa laga bilaabo dhegta midigta ilaa iyo dhegta bidixda ninkuna waa inuu dhaqaa timaha gadhkiisa sababtoo ah wejiga ayay ka tirsan yihiin haddii timuhu yar yihiin waxa waajib ah in la maydho kor iyo hoosba haddii ay badan yihiin oo ay awdayaan maqaarkana markaa waxaa la dhaqayaa inta muuqato oo keliya kadibna faraha ayaa la dhex gelinayaa lix kadibna wuxuu dhaqayaa labadii gacmood ilaa iyo laga gaadhayo suxulka xuduudda gacantuna waa madaxa faraha gacmaha oo ay ku jiraan ciddiyuhu ilaa laga gaadho cududda waxaana waajiba in la tirtiro waxyaalaha gacanta ku dhegsan intaan la maydhin gacanta ka hor sida daqiiqda ama burka ama dhoobada rinjiga iyo wixii la mida oo diidaya in biyuhu ay gaadhaan maqaarka ama haragga toddoba kadibna wuxuu masaxayaa madaxiisa iyo dhegihiisa hal mar keliya oo biyo cusub oo aan ahayn qoyaankii gacanta ku soo hadhay ee gacantiisa uu ku dhaqay qaabka loo masaxayo madaxuna waxa weeyaan inuu gacanta biyo ay ugu jiraan uu mariyo foodda madaxiisa uuna gaadhsiiyo ilaa iyo qadaadka haddana uu dib ugu soo celiyo meeshii uu ka bilaabay kadibna waa inuu labadiisa murdiso murdisaduna waa farta u dhaxaysa suulka iyo fardhexada uu geliyaa daloolka dhegtiisa waana inuu labadiisa suul uu ku masaxaa dhegta dusheeda gabadha timaheeda ha ahaadaan kuwa dhaadheer ama kuwa duubanba ayadu waxay ka bilaabaysaa masaxaadda foodda timaheeda ilaa ay ka gaadhayso meesha timuhu ay ka soo baxaan ee qoorteeda ah waajibna ma aha inay korkaa ka masaxdo timaheeda wixii dheeraada sideed dabadeedna wuxuu dhaqayaa labadiisa lugood saddex jeer ilaa uu ka gaadho canqowga ama kuraankuraha canqowguna waa labada lafood ee ka soo taagan xagga hoose ee lugta waxaana u deliila qaabkan loo weyse qaadanayo xadiiskii xurmaan oo ahaa mowlihii cuthmaan ibnu cafaan ilaahay raalliha ka ahaadee markuu ka dalbaday weyso waanu weyse qaatay isagoo maydhaya gacmihiisa kafka saddex jeer markaasuu luqluqday oo biyahana sanka ka soo bixiyey kadibna wejigiisa ayuu dhaqay saddex jeer kadibna gacantiisa midig ayuu maydhay ilaa laga gaadhayo suxulka saddex jeer kadibna gacantiisa bidixda ayuu maydhay sidii oo kale markaasuu masaxay madaxiisa markaasuu dhaqay lugtiisa midig ilaa canqowga saddex jeer haddana wuxuu dhaqay lugtiisa bidixda sidii oo kale markaasuu dhahay waxaan arkay rasuulkii ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo u weyse qaadanaya sidaan u weyse qaatay oo kale markaasuu dhahay rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ruuxii u weyse qaata sidaan u weysaysanayo oo kale oo istaaga kadibna rukuuca laba rukuucood oo aanu naftiisa adduunyo ugu sheekaynin waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore oo dhan xadiiskanna waxaa soo saaray imaamu muslim waana xadiiska lambarkiisu yahay saddex boqol iyo labayo soddon shuruudaha weyse qaadashada waxaa weeyaan kow islaamnimada laba caqli saddex qaangaadhnimo afar niyadda sidaa awgeed weyso kama ansaxayso ruuxa gaalka ah ama ruux waalan ama ilmo yar oo aan qaangaadhin ama ruux aan niyaysanin weyse qaadashada sida qofka niyaddiisu ay tahay inuu isqaboojiyo oo kale tusaale ahaan waxa kale oo lagu shardiyaa weysada in biyaha laftigoodu yihiin nadiif maxaa yeelay biyaha nijaasta ah kuma ansaxayso weysadu waxaa kale oo loo shardiyaa sidoo kale in la tirtiro wixii diidayaa in biyuhu gaadhaan maqaarka jidhka ama cidiyaha sida madoobaysada dumarku ay marsadaan cidiyaha culimmada badankoodu waxay qabaan in ay lagama maarmaan tahay in bisinka loo qabto weysada waxayna isku khilaafeen mawaajibba mise waa sunne waxaana habboon inuu ruuxii xasuusta uu qabsado bisinka bilowga weysada ama intuu ku guda jiraba mana jirto farqi u dhaxeeya weysada ragga iyo dumarka intaasaynu kusoo koobinaa wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaana idinla socodsiinayey cabdulcasiis maxamed ogle halkaad nagala socotaanna waa kanaalkayaga gaaldiid iyo bogga aanu internetka ku neelnahay ee www galdiid com